Waa safar saacado badan qaatay oo ujeedkiisu ahaa soo daah-qaadidda xarunta laba-iyo-tobnaad ee Idaacadda Islaamiga ah ee Andalus. Xagar, mid ka mid ah degmooyinka ugu muhiimsan Wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbada Hoose, kuna nool yihiin bulsho badan oo baahi gaar ah u qabtay helitaanka xog xaqiiqada ku saleysan oo ay degdegsiimadu ku madhan tahay, si dadkeenna aysan ugu dhicin dabinnada cadawga marka laga hadlayo warinta akhbaaradka, una gaarsiinno dacwad nadiif ah. Waqti ka dib, warbaahinta Islaamiga ah waxay maanta gaartay degmada Xagar, innagoo ugu talagalnay bulshada halkan iyo hareeraheeda ku sugan in ay la socdaan xaqiiqada wararka, isla markaana jiilka soo kobcaya ay ugu hanaqaadaan dhegeysiga duruusta sharciga iyo dardaarannada qayimka ah. Wixii hadda ka dambeeya waa kuwo si toos ah u heli doona tabinnada weerarada tooska ah ee lagu qaado xeryaha cadowga duulaanka ku soo qaaday dalkan, iyo murtadiinta kabaqaadka u ah, iyagoo dhegtooda uga dhergi doona nuxurka wararka iyo dhacdooyinka ku habboon in aan u gudbinno bulshadeenna. Kadib furitaanka Idaacadda Andalus degmada Xagar ee Wilaayadda Islaamiga ah Jubbada Hoose, waxaan kulamo gaar ah iyo kuwo furanba la yeelanay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka. Xooraansi iyo xog ururin kadibna, waxaa inoo soo baxday in shacabka Xagar iyo maamulkooda ay yihiin kuwo si aad ah ugu faraxsan soo caga-dhigashada Andalus iyo in markan khabarku uu yimid qolalkooda oo ay ku dhageysan karaan moobiladooda gacanta. Makarafonkuna waa markhaatiga xogteenna oo waa kuwan qaar ka mid ah tobaniya dad ah oo isugu yimid, gorfeen ay ku sameynayaan tallaabadan ay ku tallaabsatay magaaladooda, iyagoo ugu dambayn dhiibtay aragtiyadooda ku aaddan iyo waxa ay tahay filashada xigta haddii ay mar Andalus soo caga-dhigatay degmada Xagar ee Wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbada Hoose.
bishaaro bishaaro dhammaan muslimiinta walaayadda islaamka hoosnool waxaan ugu bishaareynaya annagu waxaan helnay bishaaro aad iyo aad u weyn idaacad waxaan helnay la yidhaahda al andalus oo uu murtad xukumeynin oo uu gaal xukumeynin oo maraykan uusan xukumeynin oo ay muslimiinta u madax bannaan yihiin waa bishaaro bishaaro bishaaro waa markii koowaad ee aan helna xaquuq aad iyo aad u qiimo badan oo degmada xagar aad iyo aad looga faraxsan yahay in badanna laga codsanayay taasi waa mahad ilaahay subxaana wa tacaala aan u celinayna anigoo magacaygu yahay bid cabdi maxamed ku nool degmada xagar ku soo dhoweynaaya adeecada andalus maasha allah ilaahay mahaddiis weeye waa adeeca ingiriis sawaaxili etoobiya yuhuud midna ma shaqeyno dowladda islaamiga ay leedahay oona u madax bannaan oo adeeca soomaaliyeeda weyn ah waana ku mahad celinaya mahadda ilaahay ka soko mahad celinaya raggii noo soo idmi oo noo keeni oo amiir u yahay abuu cubeeda mahadda ilaahay bay u sugnaatay dadkii noo soo abaabulay dhallinyarada anigoo lidhaha maxamed cabdi weli insha allah waan soo dhoweyneynaa adaacadda alandalus waxaan ku soo dhoweyneynaa anoo joogo degmada ay dhahaan xagar annagoo waqti badan u qabnay baahi adaacadeed oo haddana adaacadda mid naqwi lagu sheega ay ahayn mid maadiyan oo quraan ah maxaraba qur-aanka een maaragtahay xadiisyada tafsiirka wax walba laga dhegeysto oon lagu sheegaynin hoog iyo ba iyo maaragta waxyaabaha qaaroo kahood oo idaacadaha kale laga sheegay aan laga sheegin oo maaragta ay tahay adaacadda adaacad islaam ah haddii alla idmo waan ku soo dhoweyneynaa degmada xagar waqti badanaa codsanay alxamdulilaahi rabbilcaalamiina wax walbana waqtigu ilaahay saamihiisa soo qaado unbay noo imaadaan way ku mahadsan yihiin waxaan u sheegayaa culummada odidhaqameedda dhallinyarada haweenka ilmaha nooc walboo yihiin meel walboo joogaan waxaad ugu soo dhoweynaysaan gacmo furan arrintaa ayadaana waxaa ku kollaytaba hadduu alla idmo ku jabi doono oo haddii maanta ay sheegato degmada xagar adaacad in laga fuuray gaaladay noo jirtay afartan iyo laba kilomitir sida ay caadadu ahayd marka meel cusub ay gaartay idaacadda andalus waxaa bulshada durbadiiba u bilowday nashaadaad iyo in ay u kala baratamaan ka jawaabidda su'aalaha tartankii ugu horreeyey ee ay qabatay idaacaddu weliba goob fagaaro ah waxayna weydiimuhu ku dul wareeganayeen jadwalka idaacadda iyo xilliyada la baahin doono duruusta wararka iyo barnaamijta si aynu u ogaanno heerka la jaanqaad ee ay shacabku la jaanqaadayaan idaacadda oo ku cusub dhulkooda
jadwalka idaacadda ilaa shalay waan dhegaysanaynay ilaa maanta waan dhegaysanaynay maxaa la baahin doonaa duruusta la baahin doono wakhtiga ay soo gelayaan wararka la baahin doono barnaamijyada idaacaddu goormay soo gashaa goormay ka baxaysaa kitaabkaasi goormuu soo gelayaa goormuu lagu soo celinayaa intaa bes ayaa la isweydiinaya ninkii ka jawaabana abaalmarin buu helaya
waan isla maqlaynaa kitaabka la yidhaahdo riyaadu saalixiin wakhtiga la baahinaya ee idaacadda ay sheegtay inuu leeyahay yaa sheegi karo su-aashiisaa la iska rabaa insha allah hal saac iyo bar ayaa la baahin doonaa insha allah kitaabka riyaadu saalixiin ma sax baa mise waa khalad waan celinaynaa insha allah
خيرا جوابتاسي وجواب صح رياض الصالحين بسوق الدورة هالصالح يكبر
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
allah idankii dharaar dambe oo dhagaxirnaan ah inaysan ku waabariisan ayay rajaynayaan shacabka reer xagar iyagoona markan guntida dhiishay isaga dhigaya sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen magaalooyinka kale marka laga hadlayo tartanka ramadaanka iyo kaalintooda jihaadka bariga afrika ayna noqdaan kuwo si isdabajoog ah uga muuqda warbaahinta islaamiga ah